Star FM News.
bismi illaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada maanta hore ugu hayna waxaa ka mid ah raila odinga oo sheegay inuu diyaar u yahay la wareegidda xilka guddoomiyaha midooda afrika mas-uuliyiinta waaxyaha gaarka ah soomaaliyana dhegeystayaal waxaad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo safar ku tegaya dalka etoobiya kulan wacan duhur wanaagsan markale dhegeystayaal waa duhurnimo khamiisa taariikhdu waa shan iyo tobanka bisha labaada ee februaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobada dhegeystayaal maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo la umoja wan kenya raila odinga ayaa maanta xaqiijiyey inuu diyaar u yahay inuu qabto xilka gudoomiyaha midooda afrika ee eu da kadib wadatashiyo ballaaran oo uu sameeyey arintana ayuu ka sheegay shir jaraa-id ah oo ay markaasi magaala madaxda dalka ay nairobi uu kula yeeshay amaba uu kula qaatay amaba ay ku wada qaateen isagii madaxweynihii hore ee dalka nigeria mr odinga ayaa xusey inuu diyaar u yahay adeegidda afrika wuxuuna ku baaqay in la mideeyo dadaalada aragtiyada iyo kheyraadka lagu horumarinaya qaaradda waxaa markaasi dhankiisa madaxweynihii hore ee dalka nigeria uu raila odinga ku tilmaamay shaqsi u qalmo hogaaminta e u da wuxuuna dalalka xubnaha kac jaaliyada bariga afrika e a c ka codsaday inay taageeraan masharaxnimada ra-iisul wasaarihii hore ee dalka madaxweynihii hore ee dalka nigeria ayaa sheegay inuunan wax shaki ah ka qabin in raila uu yahay qofka ku haboon xilka gudoomiyaha guddiga midooda afrika sidaa awgeedna uu rajeynayay in haddii e a c da uu garab ka helo laga taageeri doono guud ahaan qaaradda ee afrika waxa uu intaa ku daray in shakhsiyaadka ku haboon xilka gudoomiyaha guddiga midooda afrika ay yihiin kuwo horey usoo noqday madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaarayaal marka si gaar ah loo eegana la joogo wakhtigii fursad la siin lahaa bariga afrika wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay qof khibrad leh oo fahansan xaalada ay afrika wajahayso oo isbedel samayn karo haddii uu qabto hogaanka e u da tani ayaa kusoo beegmaysay iyadoo gudoomiyaha guddiga midooda afrika ee muuse faki mohamed lagu wado inuu xafiiska baneeyo bisha saddexaad ee sanadka dambe madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda musaliyo madhavadi ayaa difaacay sida gudaha kenya looga ilaaliyo xaquuqda aadanaha iyo sharafta adeega ee qaran ee booliiska n p s xili uu markaasi ka hadlayay meertada afartan iyo afraad ee shirka golaha fulinta midooda afrika oo lagu qabtay caasimada dalka etoobiya ee dhis ababa ayuu madhavadi carabka ku adkeeyey in booliiska kenya aynan adeegsan awood xaddhaaf ah iyo arxandarro lagula dhaqmo shacabka wuxuu xusay in haddii qofka kenyaanka ahi wax tabanayo uu cabashadiisa ka dhanka booliiska u gudbin karo maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee ipow si markaasi tallaabo sharciyeed loo qaado wuxuu sheegay in dowladda talada hayso ay ka go-an tahay inaanan loo dulqaadanin ciidamada ammaanka ay adeegsadaan awood xaddaafa wuxuu markaasi ka jawaabay eedeyn loo jeediyey ciidamada ammaanka ee kenya oo ahayd inaynan ilaalin xuquuqda insaanka xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran dr roymond omolo ayaa kulan la qaatay hogaanka dalada ay ku mideysan yihiin shirkadaha ee gaarka ah ee dalka wuxuu mas-uuliyiinta hogaaminaya dabcan wuxuu mas-uuliyiintan uu hogaaminaya ku-xigeenka madaxa fulinta ee dabcan shirkada shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka shirkan ayaa dirada lagu saaray tallaabooyinka dheeraadka ee ka dhanka amniga ah ay qaadayso dowladda si loo wanaajiyo jawiga ganacsi ee wadanka waxaa si gaara looga hadlay in la wanaajiyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan ilaalada gaarka ah iyo lacagaha la siiyo iyo isticmaalka adeegyada shakhsiyaadka leh tababaro ku filan sidoo kale waxaa markaasi shirka lagu soo hadal qaaday baahida loo qabo in la iska kaashado maareynta badqabka dhanka internetka iyo aaladaha teknolojiyadda golaha wasiirada ee dalka ayaa kulankiisii shalay ee ku meelmariyey in shirkadaha ama dabcan ama in shakhsiyaad ama shirkado gaara lagu wareejiyo lix ka mid a shirkadaha dawliga kulankan oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee state house ee magaalada tani nairobi ayaa waxaa shir guddoomiyey madaxweynaha dalka william ruuto waaxyaha la wareejinaya waxaa ka mid ah bangiga horumarka ee dalka ee development bank of kenya oo dowladda ku leedahay aqlabiyad saamigeeda uu yahay boqolkiiba siddeetan iyo sagaal dhibic saddex shanta kale ayaa markaasi ah maqaayado waxayna kala yihiin kenya safari lodge and hotels limited gulf hotel limited sunset hotel limited mont elgon lodge limited iyo sidoo kale cabinet hotel limited wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka brofesor kadore kandika ayaa magaalada wajeere waqooyi bari kula kulmay mas-uuliyiinta dhanka ammaanka ee ismaamulkaasi iyo guud ahaan gobolka wuxuu qoraal ku sheegay in waqooyiga dalka uu hodan ku yahay kheyraadka dhaqa- kheyraad dhaqaale oo muhiim u ah horumarka dalka kindiki ayaa hoosta ka hareeqay in waqooyi bari ay qayb ka qaadato kobcinta dhaqaalaha dalka maadaama ay leedahay jawi u wanaagsan maalgashatada maxalliga iyo kuwa dibadda labaduba wuxuu tilmaamay in dowladdu ay ka go-an tahay xaqiijinta badqabka shacabka ku nool waqooyiga dalka iyo in sare loo qaado bakaabayaasha amniga kulanka amni ee shalay ka dhacay wajeer ayuu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ku tilmaamay mid istaraatiiji ah oo is- oo ay markaasi isku xog wareysana- la isku xog wareysanayay ama isxog wareysi daarana wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ayaa shaacisay in maamul degmeedyo laga dhisayo soddon iyo kow ka mid a afartan iyo toddobada ee ismaamul ee waddanka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka brofesor kadure kandiki oo arrinkani ee ku shaaciyey wargeyska rasmiga ee dowladda oo ku taariikhsan- ku taariikhaysnaa toban iyo afartii bishii labaada ee dabcan bishani labaad ayaa xusay in ujeedada qorshahani laga leeyahay ay tahay isku dabaridka adeegyada dowladda ee shacabka loo fidiyo ama shacabka la siiyo ee meelaha maamul degmeedyada laga hirgelinaya waxaa ka mid ah deegaanka kililoni ee ismaamulka clivi oo laga dhisayo ee markaasi laba degmo waxaana maamul loo sameynayaa ee ee dabcan laba degmo ismaamulka tanariva ee gobolka xeebta waxaa maamul degmeed laga hirgelinaya iyana laba degmo oo markaasi midna ay ku taala bariga ee ismaamulkaasi ee dhanka kale ismaamulka gaarisa gaar ahaana ee ee, baarla- ee, dab- deegaan baarlamaaneedka faafi waxa uu maamul degmeed markaasi ee, ka jiraya tuulooyinka ee, kaambi caws iyo laba kale oo soo raacda ismaamulka wajeer waxaa markaasi degmada qaraf xaraar gaar ahaan tuulo loo yaqaana abaqfiin ee, ismaamulka mandheera waxaa maamul degmeed iyana laga hirgelinaya bartamaha mandheera gaar ahaana tuulooyinka doloolo iyo degmo kaleo iyana soo raacdo meelaha markaasi laga hirgelinaya maamul degmeedyada waxaa ka mid ah koonfurta ceellaas amaba ceel nuur waxaa halkaasi ku sugan mas-uuliyiin uu horkacaya wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran baso- brofesor kadure kandiki waxa uu qorshuhu yahay in wasiirku uu daahfuro xafiiska gudoomiyaha halkaasi ku matali doona dowladda dhexe barasabka ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi oo hadal kooban halkaasi ka jeediyey ayaa shacabka ugu baaqay inay nabadgelyada ku dadaalaan wuxuu bogaadiyey maamul degmeedka cusub oo uu sheegay inuu dadweynaha u soo dhoweyn doono adeegyada asaasiga isagoo ballanqaaday inuu garabsiin doono
sid miya war adii isuba naxaysid miya niminkaan magacooda maxaa u sheegi niminkaan magaalada ay kula joogaan niminkaan haddii yaa sheega haddaan sheegi ani haddaan sheegayni yaa sheega al-shabaab waa jirtaa ilmihii waa la bixinhayaa war nin nin walba il- cunugaada meeshaas jiro uga wadaan dhaho waa mas-uuliyaddii saaran ma tahay misma waa mas-uuliyaddii saaran waay waa inaan sheegno oon ka hadalno marka walaalayaal intaa waxaa ii raacsan subcountiga waxaa loo sameeyey in adeega national government loo soo dhaweeyey bulshada adeega national government in bulshada loo soo dhaweeyo ay helaan kibandar iyo inta la imaado securitigii halkan loo keeno tacliinta iyo waxyaabaha hoos imaado national government kulli anigana hadda waxaan ahay second term governor qofka markuu first term governor yahay tilaabo ma qaadi karo wax walba hoos qaada waxaad ka cabsanaa electionka maarti waxaa lagu geli doonaa showma lagu gela waa lagu soo ridaa showma lagu gela waa qof walba waxaa ku dhihi ad u arki doontaa election ha la gaaro waktiga lagu xisaabaa war ani waktigayga waaba iska xisaabsan yahay waxyaabaan rabaa inaan maamulka bedelo wajeer waxaa joogta afar meelka waxaa joogta sagaashan iyo saddex director aa joogta sagaashan iyo saddex director markii lagu daro deputy iyo lagu daro assistant waxay ku dhow yihiin saddex boqol saddex boqol saddex boqol oo director bishan february dhammaashkeeda markii ay dhammaato insha allahu tacaala nuskood waxay joogayaan subcounty nuskood ballana nin qaada waxay joogayaan ceeldhaas waxay joogayaan butte waxay joogayaan habaasweyne tarbaja giriftu markii levelkaas aan wada geyno adina kuuna waxaan geynaynaa adhaadho qorf xaraar ceel nuur diif all the subcounties waan ugu tuminaysaa nootur kan alugule warsaan kugu tuminaa mishaarkaada xalaalsan kule mishaarkaada xalaalsan ma tumishaa dayrtii dhaweeto qolada agriculture waxay soo qoreen waxay qiimeeyeen aan mheshimiwa m c s na mheshimiwa kenaan arrintaa inaan iskala shaqeynaan raba waxay qiimeeyeen idaaradda agriculture wixii la abuuray dadku wixii ka goosteen lacag intii ay gaartay wajeer county waxayna gaartay laba bilyan iyo saddex boqoloo milyan markii la qiimeeyey oo sagaal boqol iyo sagaashan ay tahay wajeer east afar meelka magaalada toddoba boqol iyo toddobaatan iyo shanna ay tahay wajeer north labadooda keliya laba bilyan isku gaarihay eldaasa ugu yar waxaa waaye toban milyan wajiya south 237 wajiya west 130 something listi waan hayna animaa waxaa keena waxaa keena nimanka agriculture waxaan aaminsanahay haddaan ceeldhaas xoog saarno in ciidaba ugu yaraan laga keeni kara shan boqol oo milyan oo ka imaadii wax la abuuray oo dadka maarat gacantooda ku abuurteen lacagta aan raadinayn waxay ku jirtaa beerahan haddii afar meelka magaalada lagu qiimeyn karo wixii laga soo saaray sagaal boqol oo milyan ceeldhaas iyo wajeer west iyo wajeer south waa dhulkaan aaminsanahay tarbajan waxay ahayd sid- siddeetan iyo afar waan hilmaamay saddetan siddeetan iyo afar in wax laga soo saari karo marka waxaan soo saarnay agriculture xoogaa saaraynaa taraktooyin ayaan soo gadnay subcounty walba taragta ayaad arkaysaan la geey bishan gudaheed insha allahu tacaala taraktooyinka in la qaato oo beeraha lagu fasho ayaan rabnaa biidn illah
xildhibaanka ee deegaan baarlamaaneedka waqooyiga mandheera meja bashiir cabdulaahi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka wuxuu uga tacsiyey dil shalay raamool oo u geystay qof waxa uu sheegay in allah u naxariistay halkaasi lagu dilay waaye lagu magacaabi jiray xaaji rashiid macow qoraalka xildhibaanka waxaa ku cad in nin hubaysan uu dilkaasi ka dhex geystay garoon yar oo diyaaradeed oo hore waxa uu qofka la dilay alla uga baryey inuu dab- u dembi dhaafo oo jannada ku abaalmariyo isagoo tacsiya u diray ehelada iyo qoyskii uu ka baxay sidoo kale mudanaha ayaa shacabka raama ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay saraakiisha ammaanka fursad u siiyaan in lasoo qabto qofkii dilkaasi ka dambeysay tallaabo sharciyad looga qaado saraakiisha ammaanka ayuu ku booriyey inay dadaalkooda mideeyaan si qoyska qofka la dilay ay markaasi cadaalad u helaan
hal eber shan dhibic sagaal star f m nairobi
sagaashan iyo toddoba dhibic saddex star f m wajeer
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
shirka todobadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa looga hadlay howlgalada ka dhanka kooxda al-shabaab ee soomaaliya uu kaga dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh horumarkay sameeyeen sanadihii u dambeeyey hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed shirkan oo gudoominayay kusumaha ra-iisul wasaare kuxige ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna eh, ku- eh, dabcan waa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-isul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saale axmed jaamac ayaa looga dhageystay warbixino la xiriira amniga guud ee dalka iyo dagaalka kooxda al-shabaab wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha ee kuwaasoo soo bandhigay guulo la sheegay in laga gaaray howlgalladii u dambeeyey ee golaha ayaa warbixin la xiriirta maamulka hawada soomaaliya iyo horumarka la gaaray ka dhageystay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada taasoo soo bandhigtay warbixin faahfaahsan oo la xiriirta howlaha duulimaadka soomaaliya iyadoo xusay in dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayso guud ahaan maamulka iyo maareynta hawada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa iyana golaha warbixin ka siisay halka uu maraya geedi socodka dib u eegista iyo qabiyatirka dastuurka iyadoo golahu si mugle u bogaadiyey shaqada ee ay soo qabteen hay-adaha dastuurka soomaaliya maadaama la sheegay in dastuurka haatan uu horyaallo baarlamaanka oo gudagalay doodihii markaasi lagu dhammaystiri lahaa ee dastuurka qabiyo qoraalka makumeel gaarka ee soomaaliya inkastoo khilaafyo ay ka taagan yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee kumeel gaarka ah ee jubbaland ayaa ka hadlay qorshaha dhammaystirka xoreynta deegaanada ku jira gacanta kooxda al-shabaab ee maamulkaasi iyo saameynta taban ee ka dhalatay fatahadihii roobabka dayrta elniino ee ka da-ay deegaanada jubbaland aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweyne eh, axmed midoobe waa run shalay ayaa nimiday magaalada kismaayo inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda eh, jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran inaan ka brief garayno iyo in aan mustaqbalka itijaaha loo socdo iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaagno aad baan muxuu ahay shalay iyo xalay iyo saaka intaba aan shirar waaweyn oo muhiima u gallay amuurahaasi in uu la mid ah ayaanan ka hadalnay maanta maalin walba waxbaa hortebinta lehe maanta baahiyaha in laga shaqeeyo hortebinta leh ayaan aad iyo aad uga hadalnay waana aad iyo aad ayaan meel isula dhignay sida dalkan uu hore uu soco lahaa hadday tahay dib u xoreyntiisa hadday tahay dowlad dhisidiisa hadday tahay khataraha kusoo fool leh iyo sida looga looga hortegi karo ama laisaga caabi karo intaba madaxweynuhu waa mahadsan yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo guddoonka baarlamanka iyo dhammaan muxuu ahay golihiisa xukuumadda intaba waa waa waa waa is wada aragnay waana wada hadalnay aad iyo aad dalka soomaaliya meel dheer ayuu ka yimiday meel buu marayaa meel kan wuu u socdaa rajadiisuna aad iyo aad ayay u fiican tahay sida madaxweynuhu tilmaamay jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaallo waaye oo in shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan insha allah howlahaas haddana way socdaan oo muxuu xoraynta deegaano badan oo jubbaland ayaa la xoreeyey kuwo kala hadda socdo fatahaadihii ayaan dhaweytaa hakis badan yaa keenay oo culaysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii dhulkan sidaad ogtihiin waa dhul aad iyo aad barwaaqow ah webiyadu iyo biyomareenadu iyo biyodegeennadu intaba ay ku badan yihiin marka insha allah waa waa waa laga soo kabanayaa dowladda federaalkana dowladda jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa ee dhibaatooyinkaas ay geysay si dadkiina noloshooda ay dib ugu soo caadi ugu soo noqoto da- la dagaalanka argagixisadana khawaarijtana uu aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yidhahdo waan kala qayb qaadanaynaa ee reer jubbaland waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ka hadlay safar shaqo uu sheegay inuu muhiim u yahay danaha qaranka soomaaliya uu kuna- kuna tegayo dalka etoobiya
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada adis ababa xarunta midowda afrika meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shir madaxeedkii ururka midowda afrika waa ka jira isugu imaanayaan madaxdii waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo sightline meeting ana waa ka jira oo adis ababa haddii aan la yidhaahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto sidoo kale shir waxaa ka jira isagana east africa community suuqa dhaqaalaha ee bariga afrika oo ayadana madaxdeedii ay gooni u shirayso marka shirarkaasoo dhan muhiim ayay soomaaliya u yihiin waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteenna iyo masajkeenna aan wad- aan wadno inaan gudbinno oo ah dalka soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaanku idhahda dowlad leh waaye ee lamana fargelgeli karo lamana waxayn karo arrinta oo waayahan dambe ay etoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay waana mowqif oo ay adag tahay ee si aan uga tanaasulana aanay u muuqanin dalkeennu in layska soo tadakhulo oo meela laga soo galgalo oo qaar laga goosto oo waxaas waa riyo aanan soconaynin horena waa u sheegnay haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna horena ula wadaagnay laakiin shirarkaas oo soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho ayaan ka qayb galaynaa guulo iyo diblomaasiyad xoogna ayaan ka rajaynaynaa guud ahaan dalka soomaaliya waa dee dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag ku soo jiray oo hal subax wixii oo laga bax la arki maayo laakiin meel fiican ayuu u socdaa dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay cilaaqaadka dowlad gobo- labada heer dowladeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ka dhexeeyana aad uu u wanaagsan yahay wada shaqayntu waa wanaagsan tahay insha allahu tacaala maadaama intaas aan haysannahay waxa aan rabnay iyo hadafka aan rabnana si dhib yar ayaan u gaarayna haddii aan la yidhahdo dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh doctoorku inuu na soo booqday oo booqasho sharar rasmi ah oo uu ku yimid caasimadda ku-meelgaarka ee jubbaland mudane madaxweyne kusoo dhowow mar labaad magaalada kismaayo waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaas oo xambaarsanayn ajandayaal aad muhiim u ah oo ay ugu horrayso dhammaystirka la dagaalanka al-shabaab iyo tallaabooyinkii dowladnimada madaxweyne xasan sheekh muddadii hadda dambe ee xilka haya uu ka shaqaynayay ha noqoto dagaalkaas al-shabaabka ha noqoto dhammaystirka dastuurka ha noqoto guulihii laga gaaray deen cafiska ha noqoto cunaqabatayntii hubka ee la qaaday oo warbixinteeda uu naga siinayay ha noqoto ku biiritaanka bulshada bariga afrika oo aan uga mahadcelinayo dadaalkaa dheeraadka ah ee madaxweynuhu uu ka geystay arrintaas iyo ilaahay sidii ugu guuleeyey iyo hadda sidii aan wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada al-shabaab aan uga qa- qaadanayn iyadoo deegaankan aan joogno uu yahay madaxa masku meesha uu yaallo iyadoon ognahay weliba dhibitaanka ciidamada atamis iyo isu soo bannaanaanshaha soomaalida iyo shabaabka oo aan odhan karo madaxweynuhu wuxuu ka geystay culays iyo dadaal aad u badan in arrintaas ayna noqonin mid la taba ay noqoto mid tallaabooyin hore lagu soo qaado Ee, mudan madaxweyne dadka reer jubbalandna waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo oo hawshaas sidii aad u ballan qaadeen ama aan hadda uga warbixinayna warbixintaa inaan arrintaas la dedejiyo kana shaqayno annaguna diyaar baanu nahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba waxaa hooyada soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diidan nolosha inay noolaato fatahaadaha meeshan ka dhacay buundooyin baa baaba'ay dad baa barakacay beerihii baa waayey maanta magaalada aad arkayso babay in laga helaxtaa way adagtay iyo khudaarta qaarkood sababtoo ah waxaa tirtirma dhulbeereed waxay sugaysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan ee waxna looga bedelo koox hubeysanaya magaalada gaalkacyo oo ku dilay ee, ganacsado lagu macaabi jiray axmed tahliil xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi oo ku taalay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaybta puntland ay maamusho dabley dableyda dishay ayaa goobtiis kaga baxsatay markii ay falkani geysteen lamana oga cidda markaasi ay ka tirsan yihiin iyo sababta loo dilay ganacsadahan magaalada gaalkacyo dhinaceeda ee gobolka ee, dabcan dhinaceeda waqooyiga ee puntland ayaa muddooyinka u dambeeyey waxaa kusoo badanayay dilalka salka ku hayo amaba dabcan eh, la xiriira ee, amaba s- dilalka markaasi ee, dabcan eh, waxaa muddooyinka dambe kusoo badanayay dilalka salka ku hayo argoosiga anooyinka qabiil maamulka gobolka mudug ayaana wada dadaalo xal looga gaaraya caloadaha ka dhashay dilalka caynkaah oo kale ah bishii sebtembar ee sanadkii hore dhakhtar dhalinyar ah oo lagu magacaabi jiray zakariya cadceed jaamac ayaa lagu dilay goobtiisa caafimaad xilli habeena dadkii ka dambeeyey dirkaasi weli gacanta laguma soo dhigin hay-adda amniga ayaa lagu dhaliilay inay k- dabcan ka gaabiyeen inay soo qabtaan eedeysanayaasha ku eedeysan dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ee ka dhaca magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaana dhankeeda maamul goboleedka puntland munaasabada xuska sanad guuradii lixdan iyo afraad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidanka cirka ee xooga dalka soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliyeed jaraal maxamed sheekh cali taliyaha ciidanka cirka ee xooga dalka soomaaliyeed oo la hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka ciidanka cirka ee xooga dalka soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyey marxaladihii ay soo mareen ciidamada iyo dowrka ay ku lahaayeen difaaca dalka isagoona markaasi awaamiir soo rogay oo u sheegay in ciddii kasoo bixi weydo uu tallaabo sharciyeed ka qaadi doono aan u taagannahay sanad guuradii lixdan iyo afaraad ee aasaaska ciidanka cirka soomaaliyeed maantaoo kale kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayay ahayd markii lagu dhawaaqay in ciidanka cirka soomaaliyeed la dhigo annagoon xusaynin xusaskii caadiga ayaanu xusi jirnay xaaladaha jira daraaddood waxaan go'aansannay inaanan wax iloobin oo aan sidaan ku xusno mar haddii aan wax la samayn karin xafladihii la samayn jiray waayo waxaad ogtihiin in waddanka dagaal ku jiro sidaa daraaddeed baa loo samayn waaya xafladihii ciidamada samayn jireen anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan idinkugu hambalyaynayaa sanad guuradii lixdan iyo afaraad ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka cirka soomaaliyeed waxaa nasiib darro ah in ciidanka cirka maalintii la aasaasayey uu sidaan ka wanaagsanaa ka xafiisyo wanaagsanaa ka xeryo wanaagsanaa ka qalab wanaagsanaa ka hogaamin wanaagsan inta waxaa laga yaabaa tirada ciidanka inay kororto tirada saraakiisha inay kororto waxaan nahay ciidanka cirka oo maanta daciif ah aan qalab lahayn aan xeryo kale lahayn oo meel kale aan lahayn xeradaa leh xeradaa dadkii soo gaaray wax yaraa ka nool laakiin say ahaan jirtay iyo siday tahay iyo waxan waa xarintii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dhan iyo wasaaradda gaashaandhigga meeshii lagu aasaasay waa ciidanka cirkaana loogu yimid ilaa toddobaatan iyo saddexdii ayaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka gaashaandhigga kulligaa xere u ahayd laakiin toddobaatan iyo saddexdii wixii ka dambeeyey ciidanka cirka dib bay ugu soo noqotay wixii sagaashan iyo kowdii ka dambeeyena sidaan iyo si ka xun ayaa u dambeysay waxaan leeyahay marka dadkii kaa horreeyey dhaqankooda ha yeelan laakiin dhaqan ciidan yeelo gaar ahaan saraakiisha waxaan leeyahay darajadeenna waxay noqotay bocoollo inaan xidiga aan qiimahooy lahaan jirin inaan lahayn inaan wadano waa nasiib darro waxaan idin faraya laga bilaabo maanta inaanan arkin sargaal ama askari ama qof kasta oo aan gar lahayn qofkaan gar ku arka nooc kastuu yahay waxaan ka qaadayaa tillaabo adag inta awooddayda ii saynayso qofkaan ku arko timo dheer waa la mid qofkaan ku arka shabar- shanab dheer waa la mid waxaa la mid ah qof koofi la'aan socdo gaar ahaan sargaal koofi la'aan socdo qof kastoo ku talagal habdhaqanka ciidanka dal iyo dad iyo diinaan na sugayso inaan difaacna na sugayso sharaf naga sugayso inaan xorayna laga rabaa hawadeenna inaan la wareegnaa la rabaa maraan dheeraynna waxaan helaynaa haddii alla idmo oo sanad sanadkan intaan ku jirno qalabkii uu ciidanka lahaa inaan helnaan rajaynayna marka qalabka markaan helayno oo waxbarashadiisa helayno waa inaan dadka u qalmayn noqonnaa gaar ahaan raggiinaan hadda tababarka qaadi doona oo aan filayno markay soo noqdaan waxay u soo tababarteen ayagoo gacanta ku haya inay soo noqdaan ayadoo gacanta lagu haya inay soo noqdaan
waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada israa'iil oo adeegsanaya taangiyo taangiyada culus ee dagaalka iyo hub kale ay gudaha u galeen isbitaalka naasir hosbitaal ee magaalada qaan yunis tani ayaa timi kadib markii saakay dadka ku jiray xaruntaasi caafimaad lagu amray inay iskaga baxaan taliska dhexe ee militariga maraykanka ee centcom ayaa laga soo xigtay inuu eh, meelaha ay maamulaan xuutiyiinta ee dalka yemen ku bartilmaameedsaday eh, duqeymo afar ah bayaanka waxaa ku cad in xuutiyiintu ay goobahani ugu diyaar garoobayeen fulinta weeraro ka dhana maraakiibta maraykanka ee adeegsanaya badda cas waxay intaa ku dareen inay doonayaan ilaalinta xurriyadda ganacsi ee maraakiibta in biyaha caalamka laga dhigo kuwa nabdoon oo aanan dhibaato lagu geysan maxkamadda ugu sarreysa waddanka indiya ah ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday hanaan maaliyadeed oo shaqaynaya muddo toddoba sana oo loogu talagalay arrimaha doorashooyinka nidaamkan ayay maxkamaddu ku tilmaamtay mid sharci darraa oo aanan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi qorshahani ayaa shakhsiyaadka iyo shirkadaha u fasaxay in iyadoo la aqo- dabcan la aqoonsan ay xisbiyada siyaasadeed ugu deeqaan lacaga aanan xadidnayn go-aanka maanta ee kasoo baxay maxkamadda ayaa loo arkaa mid caqabad ku ah xisbiga b j p ee ra-iisul wasaare narendra modi xisbigan ayaa nidaamkani oo lasoo saaray sanadii labada kun toban iyo toddobadii ka helay faa'iidada dhaqaale ee ugu badan hase yeeshee waxaa kasoo horjeeday xubnaha kasoo horjeestay xubnaha mucaaradka iyo ururada rayidka dhinacyadani ayaa ku doodayay in hanaankan uu dadweynaha ka hor istaagayay ka hor istaagaya inay adeegsadaan xaq ay u leeyihiin ogaanshaha cidda maalgelisa xisbiyada siyaasadeed waxaa dooda mucaaradka iyo ururada bulshada ee rayidka ku- ku qancay oo nidaamkani meesha ka saaray guddi garsoorayaal oo ka kooban shan xubnood oo uu hogaaminayay madaxa cadaaladda ee dalkaasi indiya qodobadaasi dibadeed ayaa ugu dambeeyey guud ahaan warkii duurood kala socoteen idaacadda stifm codka gobolka waqooyi bari anigoo axmed gureydin akhrinayay Maxa- mawliid maxamed ayaa inoo soo saaray warka maxamed cali madoobena inoo farsameynayay cid warkaygaisa waxay dib u gelin website-ka idaacadda ee w w w stifm co k